waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a dhegeystayaal waxaa haatanna aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
wacano wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka cusub ee waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya qadar bashiir cali waxa ay ku sugan tahay magaalada tan washington waxaan wax ka weydiin doonaa waxbarashada soomaaliya iyo waxyaabihii ka qabsoomay barnaamijkii aada dugsiyada manaahijta iyo weliba waxbarashada ardayda dibadaha loogu diro sidoo kale dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa mudan wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta wasiir waxaa jirtay in waxbarashada soomaaliya uu jiray qorshe la yidhaahda aada dugsiyada oo socday bal qorshahaasi halkee ayuu hadda marayaa
waa mahadsan tahay falastiin qorshaha waxbarashada oo aada dugsiyada wuxuu ahaa horta fikrad aada iyo aada u fiican oo walaashay wasiirka iga horeeyay maryan qaasin eeay ay la imaatay fikrad fiican oo oo isku dayeyso in fursad waxbarasho ay siiso ugu dhowaan hal milyan oo arday oo soomaali ah iyadoo milyankaas la kala qaybiyey oo loo kala qaybiyey somalilan oo la siiyey saddex boqol oo kun puntland oo la siiyey laba boqol oo kun iyo zonkan la dhaho south central oo la siiyey shan boqol oo kun marka waxay ahayd fursad waxbarasho oo free ah oo dowladda ay maamuleyso waxbarashadaas in ardayda soomaaliyeed loogu fidiyo marka fikrad fiican ay ahayd oo walaashay ay bilowday fikraddiina hadda annaga waxaan rajaynaynaa inaan meesheeda kasii wadno ilaah hadduu yiraaho
waa mahadsan tahay marka barnaamijkaasi hadda shantii boqolee kun ee loogu talagalay south central tusaale ahaan markaan usoo qaadano maxaa ka suura galay meeqaa hadda tagta dugsiyada goormaasa la filayaa in tiradii loogu talagalay ay gaaraan
horta hal milyan iyadoo ay tahay number aada iyo aada u weyn annagana resourceska iyo dhaqaalaha aan haysano oo aada iyo aada noogu yaryahay waxaan isku dayaynaa in aan adiga ilaa iyo kun iyo laba kun iyo lix iyo tobanka inaan wax uun dhaqaajino ma dhihi karo aniga hadda ballan ma qaadayo ma dhahayo halka milyan waan gaarsiineynaa laakiin waan sii wadi doonaa ilaah hadduu yaraa hadda waxaa inoo suurta gashay haddii la isku daro ardayda fursad waxbarasho heleen kuwii puntland iyo kuwii south central waxaa fursad waxbarasho helay arday hadda ugu dhowaan boqol iyo konton kun ugu dhowaan arday hadda fursad waxbarasho heshay kuwaas oo isugu jiro iskoolada privateka iyo iskoolada publica ardayda soomaali oo waxbarashada fursadda hadda haysato intaasay noo dhan tahay anaga daatada hayno
waa mahadsantaha waxaa jirta mudan wasiir in cabashooyin badan ay ka imaan jireen manhajyada kala duwan ee soomaaliya lagu dhigo oo hadhowna dhibaato ku noqota ardayda laftirkooda arinta manhajyada maxaa wasaaradda uga qorshaysan
aada umahadsan tahay manhajka waxa waaye priority-ga noogu horeey aan rabno inaan aan aan isbedelka keeno waddan wuxuu uu ku horumaraa haddii muwaadiniinta oo soo saarto ay yihiin muwaadiniin diyaarsan oo hadhow waddankooda wax u qabanayo kaasna wuxuu ku xiran yahay mar kastaba manhajka oo oo waxbarashada oo waddankaas u degsan marka manhajka ma aha mid quseeya wasaaradda waxbarashado keliya manhajka waa mid quseeya waddankoo dhan oo annagoo dhan naga wada dhexeeyo because manhajka waxa waaye waxaa la dhahaa waxa waaye waa document oo siyaasi ah oo political ah marka maxaan rabnaa annaga muwaadiniinteena markay kasoo baxaan ayagoo soo dhigta laba iyo toban sano oo iskoola seen rabnaa inay noo noqdaan marka ay kasoo baxaan ma weli waxbarasho qaar u dhimanaa ma qaar oo aanu soomaaliyaba wax ku baranin oo aba garanaynin ayagoo wadanka joogaan wadankooda wuxuu yahay qaaraan af soomaaliya ka seenin mase waxaan rabnaa muwaadin diyaarsan oo og inuu soomaali yahay oo wadankiisa oo ka warqabo oo maxay ahayd maadooyinka oo baranaya ay yihiin maadooyinka waddankiisa khuseeya iyo u diyaarsan hadhow inuu jaamacad galo oo la tartami karo ardayda wadamada adduunka marka manhajka um, waxa ku jiro waxa la dhaho learning outcomes waxa waaye n- natiijooyinka aan kasoo bixinayno markii aan rabno ardayda markay kasoo baxaan waxbarashadooda kaasaan rabnaa marka inaan sinno ilaahay haduu yiraah waa Waa is- mahadsantahay waa isku dayaynaa insha allah waa mahadsantahay markana dhegeystaha xigaan siinayaa walaal magacaaga meeshaa joogta ee adoo soo koobaya su-aasha aada wasiirka weydiin lahayd
aad baad u mahadsantahay falastiin ee adiga iyo wasiirka waxbarashadaba aad baan u salaamaya su-aashaan weydiinayo horta ra'yiga in yar aan ka horreysiisto walaal waagii hore ee xukuumaddii dhexe aanay dhicin waxaa jiraya wasaaradda waxbarashada waxbarasho bilaashay bixin jirtay ilaa miyigay ummadda ugu geyn jirtay dabeetana ardaygu wuxuu iskuulka iyo jaamacaddaba kasoo bixi jiray isagoo meel ku garaysan oo meel lagu soo qoray markuu gurigiisa u yimaado maalintaa u nasto maalinta dambeba shaqadii lagu soo qoray buu tegi jiray markuu soo dhamaysto waxbarashadiisii maanta laakiin waxbarashada joogtaa waa lacag da dadkii in lacag iska bixin kartiyo waxay kale leeyihiin inaan cayntaynkiiba haynin midda kale waxaa jirtaa dadka laga tirada badan yahay xukuumaddii dhacday dabadeed shaqo wanaagsanna waxbarasho kumay helin xaalkooduna muu hagaagin markii imika la yidhi casriga la jaan qaado wax soo barta ay soo barteen ay arrimihii shaqada soo doonteenna reer hebel iyo ina hebel iyo waxbaa la isku shaqo geliyay oo iyagu kii arrimaha yaryar ee hoos hoose qabqabanayay bayba ag fadhiisteen oo shaxaadu ag fadhiisteen bal hadda dulmiga waxbarashaduna in wasiirku hoos ugu fiirsato ayaan jeclaan lahaa soomaalina inay ka waantowdo oo dadka aqoontooda lagu shaqo geliyo oo aan qolo iyo reer hebel midna lagu shaqo gelin wasiirka kelmadaasaan weydiin lahaa ma dhici kartaa inka laga tirada badan yahay iyo ka laanta sare isku tirinaya ilaahay xaggiisa waa isaga daraje inay shaqada markay kuu soo wada doontaan adiga wasaaradaada ka wada helayaan waa mahadsantaha faadimo naay wasiir Ah, waa mahadsan tahay faadamo Ah, waxaa ka hadashay een, ah, waxyaabihii aniga igu muhiimsanaa aan rabo inaan aan hirgeliyo ilaah hadduu yiraaho Ah, waa run ah, horta waxbarashada een, haddii aan fiirino maxay ahayd waxbarashada oo oo lacagta waa run had- haddii la dhaho zoonka south central ama southka waxay u badan tahay waxbarasho oo lacaga laakiin haddaad fiiriso somaliland waxay paas gareeyeen maxa la dhaho maxay ahayd free primary education act oo ardayda pa- dhiganayo dugsiyada hoose dhexe ay free ay ku dhigtaan puntland sidoo kale ayagana dadaalkaasay haayeen marka yaan isku wada darin soomaaliya oo dhan yaan isku wada darin dhibkana haasta annaga hadda waxa waaye inaan waxbarashadii fursad waxbarasho oo free ah aan siina ardayda waa kugu raacsanahay waan ogahay waagi horeeto ardayga kasoo baxo baraakada iyo ardayga kasoo baxo sarta dheer isku iskoolay fariisan jireen isku macalin ay heli jireen isku waxbarasho oo tayale ay wada heli jireen ay wada tartami jireen taasaan rabnaa marka ilaahay hadduu yiraa inaan usoo wada noqono laakiin mas-uuliya aniga keliga isaaran ma aha because waxaan u baahannahay inaan maskaxda muwaadiniinta oo dhan aan bedelnaa because qaran wuxuu ku dhismaa muwaadiniintooda hadday diyaar yihiin marka aniga aad iyo aadaan u aaminsanahay because aniga waxaan ahay qof ka soo baxay waxbarashada soomaaliya oo free kusoo dhigtay oo ilaa heer jaamacad soo gaaray oo markaan wadamadan oo oo- oo een, westkana aa imaaday ee ila yaabeen sidaan u diyaarsanaa waxbarashadeedii sidaan u diyaarsanaa marka taasoo camal aan rabnaa inaan tayeyno in dadka laga badan yahay inaan fursado waxbarasho aan u gaarsiino iyo in maxay ahayd xaqa iyo cadaaladda aan ilaalino oo qabiilka iyo musuq maasuqa aan joojino laakiin taas mas-uuliya ani keliga isaaran ma aha ku- annagoo dhan ayna saaran tahay marka faadamoy adigana waxaan rabaa inaa ii ballan qaado adigane inaa ii sheegto meesha wax igala qaban doonto arrintan aada umahadsan tahay walaa adaa mudan wasiir n waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka la fiiriyo waxaa jira waxbarashadoo kale n waxay ka hadasha dadka laga tirada badan yahay gabdhaha laftirkooda waxaa laga yaabaa dadka laga tirada badan yahay soo galaya marka si loo fiiriyo heerka waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha hadda dalku ma kala sarreeya maxaase is leedahay caqabad way ku noqon karaan in gabdho badani ay dugsiyada aadaan
caqabada ugu weyn waxaa waa caqabad dhaqaale because hooyo hadday leedahay lix cunug ee haysato afar wiil iyo laba gabdhood qofka ugu horeeya iskoolka u dirayso ee lacagta ka bixinayso waa wiilasha gabdhahan dhahayaa jooga guriga lacagta maxay ahayd soo shaqeeya marka taasna way jirtaa marka wax waa iska jiraan maxay ahayd caqabo dhaqaale iyo caqabo fikraddii dadkii isbedeshay annaga waa ogtihiin waa xasuusatiin waxaan nahay waddanka ugu horreeyay oo afrikaana oo gabar soomaaliyeed duuliye ay ka noqoto diyaarad heerkaasaan gaarsiisaneen haddana gabdhaha yagii markii la dhaho iskoolaadka taga waxay ku dhahayaan ma tegeyno iskool gabdhihii yagii aan ku dhahayo iskool ma rabno marka maskaxdiia xataa waxa umalaysa inay isyara bedeshay marka waxaan u baahannahay awareness badana u baahannahay dadka in la wacyigeliya u baahannahay idaacadaha in laga soo daayo gabdhaha waxbartaan because ilaahey suuradda inoogu soo horeysa oo inoo soo dejiyay waxa waaye iqra iqrana lama dhihin wiilasha keliya bes ha waxbartaan wax aqriyaan waa kulli muslimiin wiil iyo gabar marka taasaan rabnaa walaalayaal inaan hirgelino ilaahay idinkii
waa mahadsantaa wasiir markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto su-aasha aada wasiirka weydiin lahayd waxbarashada
waad mahadsan tahay magaceyga waa cabdirasaaq cali wiil jooga magaalada beledweyne wasiirka waa salaamaya iyo bacda v o e-ga xilligii burburkii dawladdii waxaa jira buuri iskuullada manhajyada waxla nadaamay lahayen nadaamay lahaayeen dawladdii burburkii kadib waxaa soo baxa iskuulle loo leeyahay si gaar loo leeyahay oo for example iskuulka xarkiisa ay boqol afar mitir wax ka yar oo boqol iyo konton arday ama boqol arday lagu xareynayo qol ku dheganayaa la mashiin ka qayn lahayo laleeyahay hadhow camgii waa baasay ama buundo hebelo kaani wasiirka waxaan leeyahay tixri kugu jirtaa inay arrintaas wax ka qabato micnaha tayeynta tayada waxbarashada xoojinta tayada waxbarashada ayaan u qaatay su-aasha aadan haye wasiir
waxa waxaan umalaynaya tayanta waxbarashada iyo iyo imtixaanaadka taaseytoona waa mid aan aan inoogu horeyso muhiimadda inoogu horeysa aan rabnaa also inaan hirgelino sanadkan oo aan hal imtixaanoo midaysan aan wada qaadno si ardayga kasoo baxo iskoolka beledweyne iyo ardayga kasoo baxo iskoolka baydhabo iyo ardayga kasoo baxo kismaayo iyo ardayga kasoo baxo garoowe isku imtixaan ay galayaan ilaahay idinkii markaasna waxbarashadu way midoobeysaa marka haddaan bilaawgeeda nahay waan waanta waa inoo socotaa somalilan iyo puntland hal imtixaano midaysan ay qaataan wayna ku mahadsan yihiin inay hirgeliyeen hamarna waa ku dadaalaynaa iyo saadka ilaahay idinkii inaan imtixaan midaysan aan wada qaadno oo tayo leh oo ardayga hadduusan diyaarsaneen oo oo oo maxay ahayd shahaado la siineyni shahaadada u qaadana ardayga waa shahaado qaran oo waddankeena masalayso marka waa inuu ahaataa shahaado oo oo oo tusayso in cunugan oo kasoo baxay iskool tayaysan oo waxbarasho adag oo standard ku fadhisa oo standardka caalamiga ku fadhisa in las inuu soo helay waa mahadsantaa mudan wasiir waxaa jirta in arday badan waxbarasho dibadda ah loo diro qaarkoodna markii ay tagaan wadamadii ay waxbarashada loogu waday inay ka hoos maraan heer jaamacada iska daya xataa dugsigii sare ay gaari waayaan oo dib waxbarasho ama loogu celiyo ama ardaygii uu nolol kale iyo wax kale ka raadsada meelaha uu tegay sidee lagu xaqiijin karaa in ardayda waxbarashada dibadda loo diray tusaale ahaan waxaa laga yaaba isagoo carabiga wax kusoo bartay in waxbarasho luuqada ingiriiska loo diro ama isagoo english kusoo bartay carabigii loo diro waxbarashadii sidee lagu kontroli karaa waxbarashada dibadda ee ardayda ay tegayaan ayagoo aan u diyaarsanayn fiiri luqadda wax lagu baranayo ma aha dhibaatada because waagii hore haddaad xasuusataan adinka waa yartiina umalaynaa arda badan oo ruush loo diri jiraa jiri jiray oo af ruush wax ku baran jiray oo kuwa jerman loo diri jiro af jerman wax ku baran jiray oo hadda madaxda iyadoo dhan oo soo wada joogto ay ahaayeen dadkaasayto wax kusoo bartay luqadahaasayto kala duwan marka ma aha luqada waxbarashada ee waxa waaye tayada waxbarashada ardadeyna ay helaan tayada waxbarashada ardayda ay helaan aada iyo aad bay uhooseysaa tii aan waagi horeeta aan haysanay aad bay uga hooseysaa marka tayada waxbarashada haddaa la adkeeyo luqad kasto oo lagu fidiyo waad ku baran kadhaa laakiin dhibaatada annagana haysato waxa waaye horta tayadayayada aana midaysneyn sida oo walaalkii haddaay oo noo sheegay qof kasoo baxay gobol iyo gobolka kale waxay soo bartaan xataa isku hal ma aha waa mid midda kaleeto macalimiinta iyadayoo diyaarsaneyn iyo sida aan macalimiinta u qaadano xataa oo aan ahayn si oo sharciyeysan waagi horeeto macalinka markuu kasoo baxo la foole anigaa kasoo baxay la foole markaan imtixaanaan galnay imtixaanka markaan galnay teesar macalinimaana la siiyey teesari macalinimada anagoo haysanaan ku shaqaysanayn marka hadda waxaa iska arkaysaa maamulo iska soo wadanaayo in adeertiisi iyo walaashiisi iyo oo iskoolka soo fariisanayo oo dhahayo wax dhiga marka kaas dhibaatadaasna wayna haysaa insha allah meelo fifiican oo tayo waxbarasho oo aada iyo aada u adag ay- aan bixino way jirtaa waanu ku faraxsanahay hooshaasna in la wado ay- ay noo socoto laakiin badankeena aa, tayada waxbarashada aada u hooseyso aa keenayno aa- aa keenayso ardayda inay maxay ahayd e, e, dib ugu dhacaan markay wadamada kala tagaan Een, taasna waxay i cadayseen safaro badanaan galay markaan aan aan aniga waxaan ahay isku duwaha waxbarashada wadanka soomaaliya intaana qabanin maxay ahayd Een, Xilka shaqadan wasiirka.
wasiirnimada marka safarada markaan tagno iyo wadamada waxayna dhahaan yaaqa ardayda aad soo dirsanaysiin ha ahaadaan arday diyaar ah maxaa waaye arday oo kasoo baxay secondary aana ka seenin maxay ahayd xisaabta fractions aan suubin karin marka fractionsna waxaa lagu suubiyaa markuu grade seven yahay ardayga ama grade six aa la baraa cunug ka hay secondary oo fractions aan ka saynin soo ku baranaa takhtarnimo marka dhibaatadana hayso ma aha luqada ee waxa waaye tayada waxbarashada waxaa jirta een, mudan wasiir in gabdho badan oo heer jaamacadeed waxbarashadooda ay gaartay ama qaarkood ay jaamacaddii ka baxeen oo shaqadoon ah in maleeshiyaadka een, kasoo horjeeda dowladda ay ku dileen meelaha ay magaalada muqdisho ka mid tahay tusaale ahaan Een, ma keeni kartaa taasi in gabdhaha ay ka niyad jebiso inay waxbarashadii ay hore usii wataan oo ay noqoto arintaasi mid dhinacii ammaankana u baahan in wax looga qabto
Een, wa- wallaahi aniga waxa aan aan arkay intii aan jooga xamar dadka gabdhaha waxbarashada jaamacadaha ku jiro inay ka badan yihiin wiilasha taasna waxaa ii cadaysay inay jirto baahi waxbarasho Um, ayagoo intaasoo dhib haayo oo oo intaasoo dhib soo maraayo ay haddana gabdhihii imaanayaan ay waxbaranayaan marka taas waxaa ku cadaynaysa inay i- i- inay baahan yihiin gabdhahaas in la gacan qabto oo la taakuleeyo oo oo si eh, si kasta oo wax loogu fududeyn karo in loogu fududeeyo annaga markaan lafoola dhiganaynay lacagaa noola ku dari jiray waxbarashadeena oo dharkaa noola dhaqi jiray oo qada iyo quraaci cashaana la siin jiray marka m- waa awoodi karnaa wadan ahaan inaan een, aan maalgashano dhalinyaradeena si beri ay wadanka la wareegaan
Een, waa mahadsan tahay Een, mararka badan markay ilmaha kasoo baxaan jaamacadaha shaqooyinka oo kale door ma ku leedahay in aanay dadku waxbarashada xoog saarin maadaama rajo badan aanay ka qabin inay shaqooyin helaan
Ah, ahaa kaasaa problemka noogu weyn hadda een, ah, een, ah, kuliyadda kuliyadda waxbarashada waxaan ka furnay eh, waxa ka furan jaamacadda wasiirka iigu horeeya ah, jaamacaddii een, ah, furay jaamacaddii ummadda een, afar kuliyadooda hadda furan tan ugu arday yarna waxa waaye kuliyadda waxbarashada taasna waxaa keenayso sh- shaqadii markii ay kasoo baxaan iyo lacagta macalinka uu qaadanayo waxaan isku dayaynaa hadda lacagta macalinka uu qaadanayo aada iyo aad bay uhooseysaa macalinkana waxa waaye qofka ugu muhiimsan oo toosinayo bulshada marka qofkii kugu muhiimsanayo oo bulshadaada ku toosinaya haddii uu qaato lacagti kugu hooseeye marka waxa adiga lacagta ka bixisid le- aa helaysaa maahno marka waxaan u baahanahay in macalimiinta naftirkooda mushaarkooda aan hore u badino oo dowlad ahaan annagan aan isxilqaano aan dhahno war qofkan waxa waaye mawaadin oo bulshada toosinayo bulshada iyada wax u tarayo ee boqol dollar ma anfacayse lacagta waxaan ugu darno marka annagana inaan isxilqaano ee deeqbixiyaasha naftirkooda inaan dhahno eh, nax- aan- na- adinkana na taageera ee ma- macalimiinta mushaarkooda aan u kordhino marka markaas waa helaynaa macalimiin tayo leh oo macalimiin rabaan inay wax bartaan waagi horeeto sharaf bay ahayd macalinka haddana macalinka waxa waaye waaba la fiirinaa waa hal dhaa waaba la yasaabo marka waa isku dayaynaa ilaahay idinkii inaan soo celino maxay ahayd een, wejigii macalinka oo lahaan jiray
Een, waxaa jira dad badan oo xeryaha laga soo barakacay degan oo aan iskooladina heli karin dadka barakacayaasha ah ma jirtaa waxbara- waxbarasho gaara oo loogu talagalay
horta barakacayaasha um, een, aaday horta ay- ay- ay- ay u dhibaataysan yihiin midna way ku nasiibsan yihiinoo organizationo badan oo muwaadiniin ah oo wadanka ah ama organizationo badan oo international ah aa ayaga si gooni u kaalmeeyo oo community schools baa ooga furan meesha inkastoo iskoolada ay standard lahayn ay ay ay ay ay ay si ay formal camal ay u habaysneen waa waxaan la dhaho non formal education laakiin waxbay helaanoo organisationo badan aa caawiya maxay ahayd international organizationsna way caawiyaan nambaradoodana waynu haynaa meelaha ay ku kala yaalaan waynu haynaa hadda waxaan isku dayaynaa in marka cunuga markuu kasoo baxo because ayaga waxay baraan af soomaali iyo xisaab annaga waxaan rabnaa marka cunuga laba sano ama saddex sano ama afar sano markuu dhigto iskooladaasayto community-ga ah inaan usoo gudbino iskoolada dawladda oo cunuga aan imtixaan ka qaadno aan kusoo wareejino iskoolada dawladda aan hadda processkaas oo Waa mahadsan transition tahay.
aan ku jarnaa En, su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan dhegeystaha siiyo en, magacaaga walaal iyo meesha aad joogtid
Een, Halo, asalaamu calaykum Een, waxaa oo cabduqaadir axmed ku sugan degmada luqanaane kana tirsan gobolka gado waxaan salaamayaa marka hore wasiirada waxbarashada dowladda federaalka Een, waxaan ka bacdi haddaan u gudbo laba su-aalood oo muhiim anigu ah inaan weydiiyaan jecelahay Een, khaasatan meeshaan ku suganahay luuqanaane Een, waxay leedahay in dugsi hoose iyo dugsi dhexe oon tayo badan lahayn ma lahan dugsi sare ma lahan een, waxbarasho jaamacadeed Een, waxaan weydiinayaa wasiirada waxbarashada walaashay waxaan weydiinayaa een, sababta de- dowlad kasta oo ama xukuumad kastoo lasoo dhiso ama wasiir kastoo lasoo magacaabo wuxuunan uu isku wel- isku weydiinin gobolka godow waxbarashadiisa xaggee mareysaa maxay u baahan tahay maxaa ka dhiman maxaa lagu kordhin karaa waxaana la isku weydiinin walaashayda khaliga waan weydiinayaa wasiirada waxbarashada anoo xushmada ku darayo waxaan kaloo su-aal intii ugu dambeysay haddii aan u gudbo anaa waqtiga ilaalinaya waxaan leeyahay goormee helaysaa saamiga waxbarasho gobolka gado maadaama aan tirsanayno godob ah inaanan la xasuusanin waxbarashadeeni iyo horumarkeenina aanan la ogeyn hadda waxaan joogaa degmada luqdanani ma helaan ardaydii tasiilaha waxbarashada ku filan ma helaan dugsi sare kii hadda dugsi dhexe ka baxo oonan awoodin muqdisho ama gobolada waxbarashada dugsi sare laga hel aan aadin wuxuu ku biirayaa waxyaaba aanan loo baahnayn ama aanan loo sheegin Waa mahadsan tahay, waa mahadsan tahay.
marka goormay helayaan aad baan anii salaamaya walba kusugan tihiin
haye wasiir ha waa mahadsan tahay een, waana idin salaamay reer luuq Aam, aad baa umahadsan tahay habryar maxay ahayd een, horta hadda muhiimadda inoogu weyn aan rabno inaan qabanno waxa waaye systemka waxbarashada gobolada inaan u gudbino oo gobol kasta aa, inaan geyno maxay ahayd een, guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka marka waxaan rabnaa gobol kasta asiga inuu isxilqaamo asiga gobol kasta inuu sheegto baahidiisa gobol kasta inuu ogaado sidii oo ra- waxbarashada u u u qaabeyn lahaay gobolkiisa marka hadda way ka baxday maxaa een, xamar ay qaban doontaa waxaa noqon doontaa hadda maxay garbahaarey qaban doontaa gobolka waa inuu mas-uuliyadda isi saaraa oo adinka muwaadiniintaas gobolka degan inaa dhahdaan waxbarasho tayale baan ardadeena u doonaynaa iskoolo ina loo dhiso wa waa eh, waxaasna waxa u gudbinaysaan guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka systemka hadda inoogu weyn waxa waa system oo aada ugu kooban centralka kaas waxaan rabnaa inaan ka bixino oo si truly federaal aan u shaqeyno oo aan gobolada waxbarashada gaarsiino laakiin mas-uuliyaddana gobolada aan saarno oo annaga aan lasoo fiirinin xamare gadow maxaa qaban kartiin adinka maxaase u rabtiin muwaadiniintiina maxaa muwaadiniin oo tayale aa soo saaran ka dhaan markaa soo saaran ka dhaan hadhow tartanaa jiri doono marka mas-uuliyadda aniga keligee maana kulligeenna waay hawre waa mahadsan tahay en, wasiir aadaa umahadsan tahay ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gashay Ah, aad baa umahadsan tahay falastiin
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya qadar bashiir cali tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo